dhinaca kalena dibadbaxyo ka dhana wareegtada madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa ay ka dhacday xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay ee cedar park ee magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka dibadbaxan oo ay kasoo qaybgaleen jaalidaha kala duwan ee gobolkaasi minnesota ayaa waxaa soo qaban qaabisay ilhaan cumar iyo mas-uuliyiinta kaleeto ee gobolkaasi ku dhaqan ee soomaalida iyo sidoo kale kuwa maamulka gobolka iyo degmada wariyaha v o eda ee magaaladaasi maxamuud mascade ayaa waxa uu wareystay guddoomiyaha hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta ee care qeybteeda minnesota waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobtaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee dadka kulankani wuxuu ahaa mid runtii la muujinayay in dadka minnesota degan gaar ahaan inay ka xun yihiin madaxweynihii donald trump dhaqaaqu uu sameeyey oo ahayd inuu ka mamnuuco dadka toddoba waddanoo muslimiin ka imanaya ama dad maaragtay qaxootiya in waddanka mamnuuco mudaharaadkana oo runtii ka mid ah mudaharado badan oo maanta ka socda maraykanka oo gobollo badan ka socda oo erboodyo lagu mudaharaadayo waxyaabihii laga hadlayna waxaa ka mid ahaa in la taageero hay-adaha ka dagaalamaya oo runtii u soo jeeda inay ka dagaalamaan oona difaacaan dadka muslimiinta oo hay-adda keer ay ka mid tahay iyadoo xafiis ku leh soddon iyo shan gobolood iyo hay-adaha kale ee runtii iyaguna usoo taagan ee caawinaya dadka gaar ahaan immigrationka u baahan garsoorayaal waxyaabihii kale laga hadlay wuxuu ahaa in la muujiyo waddanka maraykanku in mar walba u furnaa dadka ajnabiga ah ee runtii inta badan ka iman jira waddamo ay dagaalla ka socdaan ama dhibaato ka socoto inuu maraykankuba yahayba waddan runtii ay degan yihiin dad ka imaaday adduunka meel walba
waa garta sidaa haddase waxaanka aad aan maqlayno oo dabcan dhegaystayaashan dhegaysanay maqlayaan waa dadweynihii oo weli bannaanbaxaya oo khudbado qaar dadka dhegaysanaya marka iga warran bal madaxdii halkan ka soo qayb gashay iyo waxyaabaha sida goonida ay uga hadlayeen runtii maanta cidna meesha kama maqneen meeshii waa la soo buuxiyey gudihii iyo bannaankii xaafaddii siidar dad badan oo runtii xildhibaano iyo duqadii magaalada minneapolis iyo dad badan baa imaaday oo runtii iyaguna u imaaday inay taageeraan iyo dad badan oo kala duwan hay-ado badan oo runtii iyaguna ka mid ah una diyaargaroobay inay ka joo hortagaan maaragtay dhaqaaqii uu madaxweynuhu sameeyey tallaabooyinka marka ka hay-ad ahaan iyo madaxdii halkan iskugu timidaydi taageerayay iyo dhammaan bulshadu aad doonaysaan inaad qaadaan maxay tahay arrintan laga hortegay horta awalen annagu keer waxaan nahay hay-ad runtii u dagaalami jirta xuquuqda muslimiinta mar walba haddana diyaar waxaanu nahay oan u diyaargaroobanaa in aanu bilaabno lowsuit amba aan ka hortegno dhaqaaqii oo maxkamaddu la tagno oo aan rabno in aan maaragtay arrinkaasi ay maxkamaddu ay dib uga celisa madaxweynaha marka taas waa mid annagu waan wadno laakiinse hay-adaha badan hadda magaalada jooga diyaar bay u yihiin inay dad caawiyaan qofkii maanta hadda diyaarad soo qaatay ee diyaaradda hadda maraykanka usoo galay in ay jiraan looyariin bilaash ah ama garsoorayaal bilaasha oo diyaar u ah inay caawiyaan qof walba oo runtii loo diido maraykankano amba lagu xanibo amba la raba in la celiyo inkastoo hadda aan jirto maxkamad ku dhaqaaqday in loo ogol yahay qof walba inuu waddanka soo galo dadka weliba maaragtay erbootyada ku xidhan iyo dadka maaragtay erbootyada laga celinayo labadaas in loo fasaxay inay soo galaan deganaanshaha mayd xitaa qofkii maaragtay waddanka ku cusub ee rafajiya in iyagaba loo ogol yahay waxaa ka mid ahaa laba qof oo ciraaqiyin ah oo waddanka maraykanka aanan ku lahayn sharci oo iyagaaba xitaa keiska loo maray labadaa qofi mid wuxuu ahaa qof maraykanka militariga maraykanka u shaqaynayay laakiinse aanan jinsiyadda maraykanka haysan maadaama adigu qof soomaaliyada tahay ee dadka ugu badan ee hadda gobolka arrinta hadda ka bannaanbaxayana soomaalidu ay yihiin ma jiraan dad soomaaliyeed oo garoommada laga celiyey oo wax xiriireeda la soo sameeyey ama garoommada ku xidhan oo aad ilaaya hadda arrimahooda ka shaqaynaysaan runtii hadda waan maqalnay inay jiraan dad badan oo runtii arboodyadii lagu hayo laakiin su'aaladii hadda waxay u badan yihiin dad badan oo amba soo socda ama dad waddanka badan jooga oo iyagii ay u malaynayaan in dhaqaaqan amba dhaqaaqan uu sameeyey madaxweynuhu inay yihiin mid iyaga saamayn ku lah marka anagu hadda waxaan dadweynaha u sheegaynaa qofkii maanta reerkiisa ay soo socdaan og inay erbod soo marayaan inuu nala soo xiriiro annaguna markaas marka haddii aan anaguna caawin karno waan caawin karnaa laakiinse waxaa jira hadda saan sheegay garsoorayaal bilaash ah oo diyaar u ah oo erboodyadii ku sugaya dadka siday u caawiyaan kuwaasaana kuna kula xidhi karnaa adinka marka qaab noocyada la soo xiriiri karaan dadku dadku waxna la soo xiriiri karaan anagu telefoonaan leenahay soddon iyo shan gobol baan ku leenahay websiteka ugu weyn waxa weeyaan care dot com c a i r dot com amba xafiiska minnesota waxa c a i r m n dot com marka xafiiska qofkii marka telefoonku soo heli karaa wuuna soo wici karaa insha allahna qof baan ku xidhi karnaa anaba annagaa qofkaa difaaci karna